جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada saaka hadduu alla idmo aan idinkugu haynana waxaa ka mid a wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa ka warbixisay dagaallo culus oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayadaas dowladda xabiishada itoobiya ayaa bilowda inay ciidamo u tababarto maamulka ridada koonfur galbeed xilli khilaaf uu ka dhex taagan yahay maamulkaas iyo kooxda riddada soomaaliya haweenka ku dhaqan deegaanka booco ee bariga wilaayada hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jiro duleedka degmada buulaburde qaraxyo lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay qibo ka mida wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose majmuucada ba oo ay ku jiraan tiro majmuucaad ah oo ka kala socday wilaayaadka islaamiga ayaa xalay ku tartamay barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa arbaco shanta bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa ka warbixisay dagaallo culus oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayadaas warbixintan waxaa inoo hayay cabdulqaadir maxamed rabbaani sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukaday waaliga wilaayada shabeellada dhexe oo ay wareysatay idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay wilaayadaas ee lagu jabiyey maleeshiyadka murtadiinta kuwaasoo sameeyey weeraro isku dayo laflacaarinimo ah oo ay ku doonayeen in ay dib ugu soo laabtaan deegaanadii cadowgaas laga faramaroojiyey ee ceel cali axmed iyo ceel baraf halkaasoo mar kale murtadiinta sanka dhulka loogu jiiday sidoo kale sheekh yuusuf kaba ku tukaday oo mar wax laga weydiiyey dhibaatada deegaanka ceelbaraf ee ka geysteen murtadiinta ayaa wacad ku maray in lala xisaabtami doono saraakiisha dabadhilfida murtadiinta ee arrinkaas ka dambeeyey dhanka kalena wilaayada ayaa waxa ay sheegtay in ay garab istaagayso dadkii hantidooda ku waayay dhibaatada cadowga oo aysan gacmaha ka laaban doonin wuxuuna dhanka kale waaliga u tacsiyadeeyey dadkii shacabka ahaa ee ku shahaado qaatay waxyeelada cadowga galabta oo hadda aan joognana dagaal ayaa maanta oo talaado ah subxadii waxaa ka bilowday meesha la yidhaahdo ceelbaraf dagaalkaas magaalada la yidhahdo ceelbaraf sida aad og tahay waa magaalo ganacsi oo dad badan oo shacab u degan yihiin magaaladaas markii ciidamada mujaahidiintu ay qabsadeen waxay degeen hareeraha magaalada halkaasay ka difaacayeen gaaladii ayagoo og ciidanka mujaahidiintu meeshay joogaan ayay inta soo hareer mareen ayay waxay sameeyeen inay magaaladii garaacaan oo ay madaafiic la dhacaan riddo dheer iyo diyaarado si ulakac ah oo cadaawad ah oo ulakas ah inay magaalada ceelbaraf u baaba'sheen suuqeeda weyney ay gubeen dukaaminkeeda ay gubeen wax u nool magaalada aysan jirin sabab keenaysana ma jirto oo aan ahayn in ay marka ay mujaahidiinta waxba ka qaadi waayeen oo ay ku hungoobeen inay dib ugusoo afarti tuulo ugu soo noqdaan inay dadkii ka aarsanayaan masaakiinta ahay iyo dadka shacabka ahay waxaan ka warqabnaa in gabar muslimadahoo ganacsatada magaalada ka mid aheed ay meeshaas ku shahiday allah u naxariisto dadka reer ceel barafna waxaan leeyahay insha allahu tabaaraka wa tacaala wixii halkaas ku ba'ay wax ilaahay moogyaha ma aha rag lagula xisaabtamayna leedahay oo waa la ogyahay gaaladu sideedaba waa kala akhlaaq xun tahay gaalada meeshaas waxaa hogaaminaya nin la yidhaahdo sambalolshe nin la yidhaahdo oo shaydaana ayaa hogaaminaya isagaana ku soo hagay in ay diyaaradahaas iyo dadkaas moogtahay ay magaaladaas baabi'iyaan waa lagala xisaabtamaya insha allahu subxaanahu wa tacaala waxaan idin leeyahay ilaahay wuxuu idin leeyahay walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali waalanfusi waathamaraat wabashir asaabiriin ilaahay waxuu idinku imtixaamayaa inuu xoolahaas iyo naftaas inuu idinka qaado ilaahayaa idinku imtixaanaya ilaahay marka wuxuu idinka rabaa inaad sabartaan ilaahay wuxuu leeyahay wabashir الsaabiriin aladiina idaa asaabatum musiibaةu qaaluu ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun waxaa laydinka rabaa maalka ilaaha idin siiyey nafta ilaaha idin siiyey waxa laydin dilaayo waa diinta ilaahay waxa laydin dilaayo waa inaad gaaloobi diideen shabaab maahidin shacabaa tihiin dadka dhammaa og waxba dagaalkaa nagama gelinaa tirahdeen intaas weeye waxa laydinku haysto waa ognahay walaayaduna wixii meeshaas ka dhacay oo dhibaato ah waa ka qayb qaadan doontaa magaaladaas haddii xoraynteeda la dhammaystiro shideed ayaa lagu soo celi doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala
gabagabadii waraysiga waaliga shabeellada dhexe sheekh yuusuf kabuku tukaday ayaa baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadka murtadiinta dhafoorada xiiran ee isku keenkeenka ah ee jaxiimada lagu soo shubayo iyadoo la dhakaandhabayo ayuu waaligu waxa uu yidhi waxaan ku soo dhowaynaynaa gacmo furan midda kale waxaan leeyahay ciidamada ciidamada la qasbaaya ee murtadiinta ciyaalkan murtadiinta ilaahay diinkiisa la dagaalamayo waxaan ka warqabnaa in shuuta ou yidhi ninkii dagaalka ka baxa ama waa la dilaa ama xabsiyaa aa la gelaa ninkii xamar aada ninkii dagaalka ka baxa raadiyahan ka dhegaysanna shuutay dadka ma dhalin dadka asagu iskama leh addoon slayverow asagu soo gatay ma aha asagu mayaa soo maasaa soo gatay waxaan idin leeyahay dadka la tumaayo oo ceelhareeri lagu tumaayo ee inta u la qaato sida xoolo godadka lagu gelaayo iyo meesha la yidhahdo muxuu ahaaye alkawtar waxaan ugu baaqayaa haddii ay kala kulmeen dhibaatada intaas la eg inay annaga inoo yimaadiin inay ilaahay u tooba keenaan ninkii baabuur la yimaada ninkii qora la yimaada ninkii rasaas la yimaada nin walbaba wuxuu la yimaado waa loo lacagaynayaa lacagta ay joogaana la siinaya asagana xor weeye dagaal khasab ku gallamale naftiisu waa u ammaan dadka la ulayhaaya ee sida etoobiyaankii ursha lagu shaqogalaayo ee ceelhareeri jooga ee alkawtar jooga bannaankeeda ee haddii alla idinka leeyahay furmaha kasta lagu tumaayo mugow idin leeyahay xabsiyaan idin gelaa weydin xiraa weydin toogaa maasaa ku dhalay maasaa kule maasaa ku soo gatay ma naftaadaad kula qamaaree waxaan leeyahay marka dadka rag badan oo nala soo xiriirana waa jira oon hadda aan ballansannahay insha allahu tabaaraka wa tacaala hadalkan uu jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo shalay dagaalo murtadiinta lagu jabiyey ay ku soo qaadeen deegaanka ceelbaraf oo haatan ay maamulayaan mujaahidiinta iyo sidoo kale deegaanka ceel cali axmed oo maalin ka hor sidaas oo kale murtadiinta weerar laflacaarinimo ay ugu soo qaadeen islamarkaana ay ku soo jabeen kagana cararay halkaas bakti askar noolnool oo cadowgaas laga soo qabta mahadsanid rabbaani dowladda xabashada itoobiya ayaa bilowday inay ciidamo u tababarto maamulka ridada koonfur galbeed xilli uu khilaaf ka dhex taagan yahay maamulkaas iyo kooxda riddada soomaaliya waa kan anas al ansaari oo warbixintan inoo haya sida lagu baahiyey sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday magaalada baydhabo ayaa muujinaya in ciidamada itoobiya ay bilaabeen in ay maleeshiyaad u tababaraan maamulka riddada ee koonfur galbeed murtad cabdicasiis laftagareen oo ah madaxa maamulka riddada ee koonfur galbeed oo booqday xerada ciidamada itoobiyaanka ee magaalada baydhabo ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin in dowladda xabashida itoobiya ay maleeshiyaad u tababarto murtad cabdicasiis laftagareen ayaa booqday xerada ciidamada xabashida itoobiya ee magaalada baydhabo ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in dowladda xabashida itoobiya ay maleeshiyaad u tababarto arrintan waxay imaaneysaa xilli khilaaf xoogan uu soo kala dhexgalay murtad laftagareen iyo kooxda riddada ee xasan sheekh uu hogaamiyo laftagareen ayaa dhowaan wafdi ka socday dowladda itoobiya kusoo dhaweeyey magaalada baydhabo iyagoona wafdigaas u sheegay maamulka riddada koonfur galbeed in ay kala shaqeyn doonaan arrimaha dhanka amniga dadka siyaasadda u dhundulal ayaa sheegayaa in laftagareen uu damacsan yahay in uu qabsado doorasho dadban oo la mid ah midii uu qabsaday axmed madoobe taasoo ay si weyn uga soo horjeedo kooxda riddada xasan gurguurte madaxa maamulka riddada ee koonfur galbeed ayaa u muuqda in uu hadda salka la galayo ciidamada itoobiya ee ku sugan magaalada baydhabo taasoo uu doonayo in uu iskaga difaaco weerar laga soo abaabulo magaalada muqdisho mahadsanid anas haweenka ku dhaqan deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira duleedka degmada buulaburde casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya munaasabadan ka dhacday deegaanka buuco ee hoostaga magaalada beledweyne ee bariga wilaayada hiiraan ayay haweenka ku dhaqan deegaankaasi ku wareejiyeen hadiyada kala duwan ee ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira duleedka deegaanka abuurey ee hoostaga degmada buulo borde ee beriga wilaayada hiiraan qaar ka mid ah haweenka deegaanka booco oo la hadlay idaacadda islaamiga ee andalus ayaa ka warbixiyey hadyadaha ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta iyagoona dhanka kale farimo adag u diray murtadiinta waxaan halkan uga hadiyeynaynaa anigoo ku hadlayo afka gabdhaha walaalaha mujaahidiinta ee deegaanka booco waxaan rabnaa inaan halkan walaalaheena mujaahidiinta hadiyooyin aan ugu talagalnay khaasatan ragga sufuufaha ku jiro waxaan ku diyaarinay halkan oo ayaantan hawshooda aan ku jirnay lixdan loor oo buskud ah labaatan kartoon oo timir ah shan kartoon oo malmalaado ah labaatan go buumo lixdan funaanad lixdan shaambo qubaas lixdan cataro lixdan saliidda lagu sifeeyo qoryaha soddon iyo lix caano booro siddeed kartoon caag dahaar boqol toban iyo shan caag waxaan u hadiyeynay walaalaheena mujaahidiinta oo la xisaabtamaya gaalada haddii aan nahay gabdhaha ku sugan bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan khaasatan deegaanka booco oo maqarka u ah muxaafadada beledweyne waxaan halkan maanta tahniyad iyo bogaadin iyo salaan isla socda aan uga diraynaa walaalaha mujaahidiinta meel kasta ay joogaan khaasatan kuwa saquurta uga sugan bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaan idin leenahay haddii aan nahay gabdhaha ku sugan bariga hiiraan walaalaha mujaahidiinta garabkiinna ayaan nahay waxaan leenahay gaalada la dagaalama ilaahay subxaana wa tacaala aayaadkiisa wuxuu ku yidhi qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayukhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmin mu'miniin ilaahay baa gacmihiinna ku halaagayo oo ku hoojinayo adinkana idii gargaarayo qalbiyada dadka mu'miniintaana ku shaafinayo qalbiyadeenna ayaa shaafiseen guulo isdabajoog ayaad noo soo hoyseen bacdallaahi kadib waan idiin mahad celinaynaa waana idin garab taagannahay xasan dawarsada rag baa dacarta leebsiye damacow lahaa rag baa ka tirtiray dakun daakun baa laga dhigay duluufyadii taraam halyeyaa ku taqadumuhu tun ka wada jaray takbiirtana ka dulqaadoo raaya sawdo dul sura dowladda al-shabaab iyo ragga diracyada damacoodu dadow yahay difaaca diinta doolarna aan ku gadan dalkooda khaaliga sidii daraawiish raggan gaalo badan dubay allahayow darajay rabbow labada daarood deegaankoodana ka dhig daarihii shuhadada dadkii dadaalaa marbay guusha la daristaa isku duubnihii wadajir baa lagu dangaaraa insha allahu waa inoo dagaal doqon iyo yeelkeed وأقص بالذكر على جميع قادة المجاهدين والأمراء والأمهات الذين قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله وكما نبعث إلى جميع قادة الحركة والأمراء والجيوش وعلى رأسهم أميرنا وقائدنا الأسد الهمام الصابر في الثغور الشيخ أحمد عمر أبي عبيدة سدد الله رأيه وحفظه الله ورعاه ونبعث أيضا إلى جميع المجاهدين حول العالم الإسلامي وأوصيكم أيها القادة والأمراء بالصبر والمصابرة والثبات على ضرب الجهاد ألا إن نصر الله قريب haweenka ku dhaqan wiilaayaadka islaamiga ah ayaa kaalo weyn kaga jira jihaadka bariga afrika iyagoona si joogta hadiyada kala duwan oo qaaliya gaarsiiya furimaha hore ee wiilaayaadka mahadsanid casam qaraxyo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaadaya wilaayada banaadir waxay habeenkii xalay qarax la beegsadeen fariisinka maleeshiyaadka riddada ee agaarka daaraha caymiska ah ee degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dhanka wilaayada shabeellada hoosena ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay galab qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa degmada baraawe waxaana jira khasaare cadowga soo gaaray ugu dambeyntiina majmuucada ba oo ay ku jiraan tiro majmuucaad ah oo ka kala socday wilaayaadka islaamiga ayaa xalay ku tartamay barnaamijka tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus faahfaahinta warbixintan waa kan cabdiqani maxamed لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
xalay oo ahayd habeenkii afraad oo uu si toos ah u soconayay barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakaysan ee ramadaan waxaa tartan xiise badan uu dhex maray ilaa shan majmuuco oo ku wada jira majmuucada ba kuwaas oo kale ah majmuucada wilaayada galgaduud majmuucada wilaayada shabeellada dhexe majmuucada wilaayada gedo majmuucada wilaayada baay iyo majmuucada wilaayada jubbada dhexe intii uu socday barnaamijka waxaa majmuuco weliba la weydiiyey labadii su-aalood ee ay xaqa u laheyd sidan ayuuna u dhaciyay tartanka waxaad qabsateen lambarka labaad ee barnaamijka ah oo ay ku jiraan ilaa iyo laba su-aalood su-aasha ugu horeysa si fiican dhagaha ugu fura su-aasha idinkugu horeysa waxay leedahay idaa awdaca sabiyan maalan fatalifa cindahu famal xukmu xasba maa jaa'a fi lminhaaj waan filayaa inaad garateen oo aad ka soo jawaab celin doontaan insha allah
su-aasha jawaabteeda haddii aan isku dayno lam yadman markii ay soo idlaadeen labadii wareeg ee min labada su-aal lagu weydiinayey majmuucaadka guddiga tartanka ayaa faahfaahin ka bixiyey su-aalaha ka soo laabtay qaar ka mid ah majmuucaadka jasaak allahu khayran bashiirow sidii habeenadan baan ku soo wadnay nidaamka marka barnaamijku sidoo kale inoogu dhammaado wixii su-aale inagu soo laabtay inaan dib uga daba tagno maxaa saxan gelgaduud su-aasheedii labaad maa huwa almutawaatiru cinda alcaruudiyiin iyadu waa inagu soo laabatay iyo baay su-aashoodii koowaad insha allah labadaa su-aaloodba bal waxaan ku wareejinayaa sheekh seylic insha allah tafadal bismillaah walaalaha majmuucada galgaduud ee su-aashoodii labaad la weydiiyey waxay ku saabsanayd maa huwa almutawaatiru cinda alcaruudiyiin waxay ku jawaabeen oo xaraf u mutaxarig bayna saakinayn taasna waa caam markaan jawaabtana waxay ahayd waa kullu kaafiya bayna saakinayha xarakatun waaxida markaan qaabka ay u dhigeen waa khalad walaalaha majmuucada baay ee su-aasha koowaad waxaa la weydiiyey waxaad sheegtaa laba keyfiyo oo keyfiyaadka tacsiirta oo macsiyada ah oo xad aan lahayn markaan waxay aadeen macaasiyada oo laga yaabo qof in loo tacsiiro ayay aadeen markaan dhanka kale su-aasha laga yaabaa fahamkeeda in si kale ay u garamartay marka jawaabta ay bixiyeen iyadana waa khalad jasaak allahu khayran hal su-aala inagu soo hadhay iyadana inaan wax ka dhahno waa su-aashii koowaad ee majmuucada gedo oo ahayd markaa shuruudda isticaanada kufaarta cala kufaar kale in loo isticaanaysto iyadana waxaan kusoo dhaweynaynaa abu maxamed abu maxamed bal jawaabta saxda ah hadda iyo sidii walaalu ay ku jawaabeen bismillah waxaa la weydiiyey gado markii gaal inta la kaashto gaalka loo kaashanayo minhaajku suu sheegay meelo shardi bay leedahay waxay ku jawaabeen in khiyaanadooda laga aamin yahay inaysan ka badnayn dicfiga muslimiinta ka waxay ka hadleen gaalka la kaashanaya bes jawaabtuna waxay noqonaysaa waa in gaalkaas la kaashanayo shartiisa aamin laga yahay waa in haddii labada kale labada gaal isku darsamaan aan ka adkaan karno bixaysu low indamat firqatal kufri qaawamnaahum marka naska ayaa la weydiiyey matniga sida ku qoran manhaajka
marka qaybta hore waa haldhigi karaa way
shardiga labaad waxay ka hadleen halkaas khalal ku jira shardiga labaad khal ku jira jasaak allahu khayr insha allah in qorteedaan filaynaa insha allah majmuucada ba oo ay ku wada jiraan ilaa shan majmuuco ayaa xalay tartan xiiso badan dhex maray waxaana xusid mudan in majmuucaadka shabeellada dhexe iyo jubbada dhexe ay la yimaadeen min labaatan darajo halka ah majmuucaadka gedo galgaduud iyo baay ay keensadeen min toban darajo insha allah caawa oo bisha ramadaan ay marayso habeenkii lixaad ayaa lagu wadaa in miiska iyo mikrofoonka andalus ay ku tartamaan ilaa lix majmuuco oo ku wada jira majmuucada alif mahadsanid cabdi qani warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga intaa inta warkan mid la mid ah aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu